asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada nagala xidhiidhay kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan idinka diyaarinay khudbad dheer oo uu maanta wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta somalilan cabdilaahi maxamed daahir cukuse uu ka jeediyey munaasabad ay dalladda ay ku bahoobeen ururada aan dawliga ahayna sonsaf ku qabatay hotel mansoor ee magaalada hargeysa ujeedadeedu ahayd sidii saxaafadda loogu samayn lahaa xeer cusub kaas oo ay xukuumadda iyo saxaafaduba ka wada raalli yihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo ka hadlayay munaasabadaas ayaa sheegay in sababta ay maanta wariyaasha isugu yeedheen ay muujinayso ixtiraam iyo qadarin ay u hayaan saxafiyiinta madaxa bannaan wasiir cukuse ayaa sidoo kale ka hadlay in xeerka saxaafadda ee sanadkii labada kun iyo afartii uu baarlamaanka somalilan ansixiyey oo haatan dalladda sonsof ay ku baaqday in isaga la qaato wax kabedel iyo kaabis lagu sameeyaa oo xilligaa isaga wasiir ahaan uu la qumanaa balse uu haatan yeeshay dhaliilo hor leh waxaa kale oo wasiir cukuse xusay inay xukuumadda madaxweyne axmed maxamed siilaanyo abaal badan u gashay saxaafadda madaxa bannaan ee somalilan isagoo hoosta ka xariiqay inay xukuumad ahaan saxaafadda maanta jirta ka ogolaadeen farataagtaag iyo gardarro badan oo ay ku hayso xukuumaddiisa wasiirka ayaa dhinaca kale markii ugu horreysay ka hadlay xadhigga ay xukuumadda uu ka tirsan yahay u geysatay wargeyskii haatuf waxaana uu xusay inaanu wasiir ahaan marnaba ku faraxsanayn xadhigga loo geystay wargeyska haatuf balse taa beddelkeedana aanu raalli ka ahayn in wargeyska haatuf uu si joogtaa wax uga qorayay shaksi uu sheegay inaanu wax xil ah ka haynin xukuumadda madaxweyne axmed siilaanyo wasiir cukuse waxa uu meesha ka saaray in baashe cumar oo ahaa shaksiga uu oo ahaa shaksiga uu wargeyska haatuf muddada wax ka qorayay aanu haba yaraatee wax lug ah ku lahayn xadhigga loo geystay wargeyska isagoo intaa ku daray in wasiiro uu ka mid yahay cali maxamed waran cadde ay wargeyska haatuf dacweeyeen waxa uu wasiir cukuse qirtay inay xukuumaddiisu tahay mid ku dhiiran inay ciidanka qaranka ku dalbatay inay albaabada u laabaan meherado sharci oo shaqaynaya isagoo saxaafaddana uu soo jeediyey inay dhidhiibsadaan oo ay sharciga waddanka dhowraan wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
waxaan marka hore idinku hambalyeynayaa oo horena aynu isugu sheegnay in badan taageeradaanu u hayno saxaafaddu balmarun iyadoo miyir qabta oo inay bini aadmi yihiinna aqoonsan inay dalka dadka wax ku lehna aqoonsan in ay nidaamka iyo sharciga iyo kala dambayntu dadka oo dhan iyo dalka oo dhan anfacdo saaxadda ay kala dambayntu ka jirtana ay saxaafadi ka shaqayn karto saaxadda uu sharcigu sarreeyo ay saxaafadi ka shaqayn karto saxaafadi kama shaqayn karto meel qorigu taliyo saxaafadi kama shaqayn karto meel laysku rogmaday saxaafadi kama shaqayn karto meel laysu xoog sheegto qofna qof wax kama sheegi karo meesha laysu muruq sheegto waxaa marka waxa qoran ee sharcigu inoo dhexeeyo ayuunbay saxaafaddu saaxaddaasi ka shaqayn kartaa mustafa sacad looyarkeenna in cali xaaji in xaaji cali waxaan qoladoo sosof ugu yeedhnay in ay oo aanu raalli kaga noqonnay inay ururada saxaafadda iyo suxufiyiintaba caqligaa miyir dabkaa ku dhexdhexaadiyaan oo ku hogaamiyaan bal marun inay xukuumadda baarlamaanka iyo saxaafaddu wax u dhaxeeya sameeyaan waxaa quree loo baahan yahay halkan u fadhidaan waxa weeye xaq aan ummadda inteeda kale la siinin oo idinka laydin siiyey mustafa sacadow waxaa lagugu ixtiraamay oo adig iyo saxaafaddaba laydinku ixtiraamay marka ay golaha wakiiladu samaynayaan xeerarka marka ay xukuumaddu soo diyaariso bulshada qaybaheeda kala duwan baa xeerarka la sameeyaa mid waliba noocuu yahay bulshada qayb ka mida unbuu saameeyaa sidanoo kale looguma yeedho sidanoo kale lagalama tashado sidanoo kaleo bila iyo bila lagama sugo inay raalli ka yihiin iyoin kale waa wax idinkoo qura laydiin sameeyey mana tihidin kuwa samada ka yimid kuwa muwaadiniinta caadiga ah ayaa la xuquuq iyo xaqba letihiin mustafa sacdow waxa weeye ninka suxufiga ah inuu halkaa soo fadhiisto oo uu qori rasaas gashado oo uu subax noolba saddex wiil qof qura la dhaca rasaasta qofka kalena yuu jidhka isgelinin la yidhaahdo qofka kale yuu sharciga u eskoton la yidhaahdo qofka kale yuu xanaaqin la yidhaahdo ilaan dimuqraadiyad baynu nahay ilaan xorriyatul qowl baan haystaaye ma aha saxaafaddu taama saxaafaddu taama suxufigu waxa weeye waxaan xaq kuugu leeyahay oo qarankani xaq kuugu leeyahay inaad xurmayso ila bini-aadmiga inaad xurmayso ilaahii abuurtay baa karaameeyey bini-aadmiga muxuu adiga oo qof ah kaaga ammaan waayayaa bini-aadmigu sharaftooda ilaali karaamadooda ilaali xaqa aad kula midka ah ay leeyihiin ilaali ma jirto aayad ku soo degtay iyo xadiis ku soo arooray inaad adigu ka wax maaga noqoto adigana aan waxba lagu odhan aynu sharciga ixtiraamno waa waxa qura ee inoo dhexeeya masalan maanta halkan waxaa yaalla xeer baa yaalla xeerka halkan yaalla ee mustafa sacadow aad leedihiin xeerkaasaanu aqoonsannay waa kii hore un run baynu maanta ka sheegaynaaye sirta xeerkaa ku duugan ee golada qarsoorka dhinaceeda uga fahmi laayay anigu xogogaal baan ka ahay faysal cali sheekh waa ka xogogaal mustafa sacad waa ka xogogaal dhammaanteen waa xogaal baynu kaanahay saxna kumaynaan ahayn berigaa baarlamaankii naga aqbalaynaa markii wuu mahadsanaa laakiin ilduufkuu sameeyey ilduufkuu sameeyey waxay ahayd inuu xeerku noqdo mid saxaafadoo qura dhinaceeda u hadla inaanu noqonin nin bini-aadmiga iyo shacbiga dalka iyo dadka laleh difaaci kara maantana waxaynu u baahannahay xeer suxufiga ilaaliya naftiisa iyo mihinadiisa iyo meheradda u ka shaqeeyaba xeer qofka bini-aadmiga ah ee kalena ilaaliya oo sharafkiisa iyo karaamadiisa iyo waaj xuquuqda uu siiyey sharcigu iyo xuquuqda ay siisay wada noolaanshuu ilaaliya xeer inoo ilaaliyo diinteenna islaamka iyo ku dhaqankeeda iyo ixtiraamkeeda xeer inoo ilaaliyo caadooyinkeenna iyo dhaqanka wanaagsan ee ay bulshadeennu ku soo noolayd samaan iyo saman iyo samaanna ay ku soo noolayd inaynu ka gudubnana maaha dabar inoo yaallo weeye dabarkaa inoo yaallo iyo silsiladda inaynu ixtiraamno weeye masalan dhaqan baynu leenahay anigu waxaan ku leeyahay markaan anigu cabdilaahi ahay ee aan wasiirka warfaafinta ahay haddii maaha inuu dookh ii kaa diido dookhaaga maaha dookhyu ii kaa diidine waxay naga dhexeeyaa waxa weeye xilka aan kuu sidee xilkaa haddii aan ku gafayna wax ka dheh haddii aanan ku gafinna dee inaad irnacaybkaaga iyo jacaylkaagu maaha waxa inoo dhexeeya taasi waa dookh adiga kuu gaara markaad meelahaa fadhido uun hoos waxaad ka tiraa cabdilaahi u foolxuye laakiin ha qorinti ha qorin waa dookhe dookhaynu gaar hayno ahaado aynu noqonno dad ixtiraamo wada noolaanshaha iyo dowladnimada saxaafaddu saxaafadda madaxa banaani dowladda kulmiye ee axmed silaayo abaal bay u sheegataa berigii baanu soo saarnay bay yidhaahdaan waa kuwii iminkaba halkan ka ahaa ee xasan maxamed yuusuf lahaa maanaan filinin inaan nagu durdurisaano berigii baanu abaal idinku lahayn hadda dhinaca kale weli ma dhegaysante annaguna saxaafadda abaal fara badan baanu u sheeganaa qalqaalinimaanu ka ogolaanay inay durduriyaan baanu ka ogolaanay weliba waanu sii jeesanaa waxaanu isnidhaahnaa weydinkii berigii la ogolaaye bal maantana ka yara daaya baanu isnidhaa laakiin waxaa maanta doonaysaa inaan idinka jawaabo maxay saxaafadani ugu dhiirataa xukuumaddani inay meheladaba xidho maxay xukuumaddani ugu dhiirataa in ay maxaan idhaahdaa suxufigii suxufiyiinta horta kuwa yidhaahda waa la xidhxidhaayo kuwaas way iska hadlayaan waxaan maalinta hortiina ka sheegaya xukuumaddani ma aha intay soo qaadato katiinadda iyadu meel xidhaba waxaanu u marnaa dariiqa garsoorka waxaanu ka horraysinaa ergooyin madaxdiina saxaafaddu ay galaan oo hadday nagu soo noqdaan oo yidhahdaan ergadii waana naga aqbalaynaa waanu la aqbalnaa hadday yidhahdaan ergadii waana naga soo diidaynaa waxaanu idhahnaa dee maxaynu samaynaa ee kale mustafa sacad iyo xuuto iyabaanu dirnaa mar aanaan iyaga tirin oo aanay nagu soo celinin oo aanayna odhanin waana la aqbaloonaan ku raacin sidiiubaan oo aanay odhanin waana la diiday oo aanaa odhan dee waa nasiib daro ma jirto maxaatan u dambaysay waxa weeye iyagaa ergada gala saxaafadaanu idhaahno waa bal erge gala war saxaafadduna waa qayb bulshada ka mid a anigu kiiskan iminka haatifee yaallaa maharadda haatif la yidhaahda in la xidho kuma faraxsanin maharadda haatif la yidhaahdaa shan iyo toban cisho isku xiga nin aan dan saba u shaqayn nin aan dan saba ka shaqayn nin xukuumadda oo jooga xilhayo bini aadmiga subax walba inay la soo tawaaday maadkown oy tii ku celcelisana dee kuma faraxsanin mas-uuliyad iyo xil bayna saaran yuusuf cabdi gaboobo sisma kaayo soo inaan saaxiibnima olni saaxiib qulamanihina weliba walaalaan nahay laakiin kuma raacsanin inuu baashe iska maaga kuma raacsanin baashima dal buu u shaqeeyaa waa muwaadin caadi oo xaq u leh inuu noolaado xiluu hayaa ma jirto meel uu ka xil ugu hayaana ma jirto iminka tan u dambaysay waxay haad fahamsan tahay in baashe loo xidhay maba joogo dalka cali waran caddow wasiirka daakhiliga ah iyo wasiirada xubnaha kale ee aynjaridadu naagaysay ayaa dacwooday xaqna waa u leeyahay waayo saxaafaddu ma oran karto yaana la ashkatay oo yaana aan soo qabanayn anigu kuma ma kuma faraxsanin in ay sidan wax u dhacaan laakiin maxaa keenaya inay sidan wax u dhacaan waxaa keenaya baahida weyn weyn weyn ee ay noo taalla baahida maanta xasan cawaale iyo idinkaba laydinka sugayo baahidaasi waa maxay waa baahi xeer weyn war waxaad noqotaan kaaniskaa laydin siiyey ilaahay unbaa laga helaayo somaliland unbaa laga helaayo ereyada qaarna in maareeta yaallo bedela oo terminolojigaasla hadda af soomaali kale u daydaya waayo ereyada waxaa laga isticmaalaa afghanistaan iyo ciraaq iyo falastiin iyo meelaha balaayooyinka ka dhaceen ereyadan markaad tirahdaan suxufigae tacadul lagu hayaa caqabadaha hor yaalla waxa waxaa lagu isticmaalaa falastiin iyo markaa halkan kama jiraan halkan kama jiraan inagu suxufi yaroo qalqaaliya oo subxi daajiriinta la soo tawurha doono qoraa oo weliba loo dulqaato baynu haynaa markuu saacad xidhnaadana la yidhaahdo ka soo kacay caalamow iyo saxaafad baa la maagayaa inagu deenkeenna cid la caburiyaano ma jirto ismaba caburinteenu dhaqan beyna lihinba waxaan leeyahay maanta waxan oo dhan taahaadif dhacaysa iyo tu kaloo kastoo dhacaysaba waxaa loo yaalla waxay loo yaalla baahida isku in laysku dhaca keenaysa ee qalqaalinimadiinana farabadinaysa waxaa ka dhinsanaysaanee go-aanka degdega horta mid baan ku darayaa waxaa madaxiina ku yara jirta wadhiga xukuumaddana xukuumaddii hore way ka dhiisan tahay haa xukuumaddana xukuumaddii hore way ka dhiisan tahay waayo xukuumadii hore kumay dhiiranin inay ciidamada darajo siiyaan way ku dhiiranin markaa sida ay ugu dhiirsatay inay xukuumaddani ciidamada darajo siiso ayay ugu dhiirantahay inay amar siisana idinkuna inaad idhiirsataan baa loo baahaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhegaystayaal intaas waxaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ayaanu idinka diyaarinay khudbaddii uu maanta wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan cabdilaahi maxamed daahir cukuse ka jeediyey munaasabadda ay soo qaban qaabisay dalladda sonsof tan iyo inta aynu barnaamijkan oo kale ah ku kulmi doonno waa anigoo axmed cumar axmed ah iyo dhammaanba bahda kale ee qurbajoog dot com oo idinkaga tegaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu